أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa habeennimo jimco ah taariikhdan waxay ku beegan tahay kowda bisha shacbaan sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijri allaah bisha ramadaan ee ina soo aadan nabad iyo naxariis ha inagu gaarsiiyo ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna faafreebka wararka oo caawa qodobo kala duwan eed ku maqli doontaan توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا barnaamijkeenna faafreebka wararka qodobada caawa eed ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona أنت للمظلوم عود وخزام أنت نار تحرق العادي ضرام dagaallo culus oo mar kale lagu jebiya maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka buulo burde meydadka askarta murtadiinta oo daadsan goobihii lagu dagaalamay iyo maleeshiyaadka kuwooda halaagga ka badbaaday oo maryaha dacalka jiidaya oo u dureersaday halkii laga soo abaabulay iyaga oo guuldarro dhabarka ku wata waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalladaas iyo khasaaraha cadowga halka uu gaarsiisan yahay barnaamijkeenna faafreebka sidoo kale caawa waxayd ku maqli doontaan gaalkii gubay musxafka qur'aanka kariimka oo qoorta laga jaray xilli uu si toos ah ugu jiray baraha bulshada iyo dowladda saliibiyadda ee swidhen oo war ka soo saartay halaagga gaaray gaalkaas iyo magaalada ghaza dabaaldegyo dib uga bilowday markii boqolaal maxaabiis muslimiin ah lagu beddelay laba ka tirsan askarta yuhuudda ee ay muqaawamadu ku qabteen howlgalkii duufaanta al aqsa maxaynu ka ognahay tirada dadka dib ugu soo laabtay magaalada ghaza sideese warbaahinta caalamka u hadal haysaa sii deynta maxaabiistaas dowladda silibiidda ah ee fiinlan oo diiday in ay fasaxdo lacagihii ay horey oga jartay kooxda riddada soomaaliya shuruudo adagna soo bandhigtay sidoo kale caawa barnaamijka waxayd ku maqli doontaan anigu waxay aan ku dhashay degmada jamaam baaritaana la marsiiyey raaja la saaray bural dhabarka iyo garabka igu tiilay dad boqolaal ah oo ku dhaqan jubbada hoose oo la gaarsiiyey gurmad caafimadeed iyo dadkii wax loo qabtay oo ka sheekeeyay xaaladooda dhanka caafimaadka barnaamijka qodobadaas ayaad ku maqli doontaan insha allah waxaa igala qaybgalaya walaalaha kale ah faysal mahad ismaaciil salaad iyo maahir aniguna waan idinla socodsiinayaa dhegaystayaasheenna wilaayaadkana waxaa ay nagala socdaan xarumaheenna al andalus halka dhegaystayaasheenna caalamkana ay nagala socdaan mareegaha internetka iyo live streamka ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kale iyo mar kale barnaamijka faaf reebka wararka القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna faafreebka wararka qaybihiisa hore ayaannu sii guda gelaynaa sida qodobadiisaba idinku maqlayseen dagaallo culus ayaa mar kale waxa ay ka dhaceen wilaayada hiiraan kuwaas oo mar kale lagu jebiyey maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta dagaaladaas ayaa mar kale maleeshiyaadka waxa ay furumaha kaga carareen bakhtiyo dhowr ah oo halkaas daadsan dhaawac waxaa jira tiro badan xaaladihii ugu dambeeyey ee arrimahaas waxaynu ka waraysannay walaalkeen ismaaciil salaad oo isha si gaara uga hayay haye ismaaciil xaggee bay wax marayaan xaaladihii ugu dambeeyey iyo sidoo kale khasaaraha sii kordhaya maleeshiyaadkan murtadiinta ee dagaaladan ku soo gaaray dagaalkii ugu dambeeyey ee maanta iyo kuwii hore wadarta guud khasaaruhu xaggee buu sii cagacagaynaya aad baad u mahadsan tahay walaalka n dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa galabta waxa ay mar kale ka dhaceen deegaanka beere yabaal ee duleedka degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan n dagaaladu waxay bilowdeen galabta salaadii casir kadib ilaa caawa maqribkii ayay soo gaareen ciidamada mujaahidiintana waxaa u suura gashay inay jab xoogan gaarsiiyaan maleeshiyaadkii murtadiinta ee duulaanka galabta soo qaaday saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in dagaaladii galabta dhacay in ka badan toddoba jeer maleeshiyaadka murtadiinta lagu jebiyey khasaare baaxad lehna cadowga alle la gaarsiiyey saraakiisha mujaahidiintu waxay sidoo kale noo sheegeen in tirada dhimashada inta ay hadda xaqiijiyeen dhimashada murtadiintu ay gaarayso ilaa labaatan askari oo murtadiin ah oo dagaaladii maanta lagu dilay dhaawacana uu gaarayo lixdan askari waxaa suuragal ah tirada khasaaruhu inuu intaa ka bato maadaama dagaaladu saacado badan qaateen aadna loo jebiyey murtadiinta sidoo kale waxaana loo xaqiijiyey in meydadka iyo dhaawaca murtadiinta galabta ay ku daabulanayeen diyaarada nooca elokobtarka ah oo kusoo deganaya goobo u dhow goobaha dagaaladu ay ka dhaceen caawana magaalada buulo burde iyo deegaano kale oo ka tirsan hiiraan la geeyey meydad iyo dhaawacyo murtadiin ah oo lagu xasuuqay dagaaladii maanta halkaasi ka dhacay sidoo kale waxaan helnay qaar ka mida magacyada murtadiintii maanta lagu dilay dagaaladii ka dhacay beere yabaal iyo kuwii lagu dhaawacay haddaan ku bilowno magacyada qaar ka mida murtadiinta lagu dilay dagaalada waxaa ka mid ah maslax cabdulaahi geesey dagaalka ayaa lagu dilay cabdiweli camey sidoo kale dagaalka ayaa lagu dilay waxaa sidoo kale dagaalkaasi lagu dilay muuse xasan abukar dagaalka ayaa isagana lagu dilay murtadkaasi nuur axmed sharawe murtad lagu magacaabana isagana dagaalka ayaa lagu dilay jaamac suldheere isagana dagaalka ayaa lagu dilay sidoo kale magacyada qaar ka mid ah murtadiinta lagu dhaawacay dagaalka waxaa ka mid ah cabdi buuxsade waa sargaal abaanduulo nabadsugid ah oo hirshabeelle ah dagaalka ayaa lagu dhaawacay xuseen guure cawaale dagaalka ayaa lagu dhaawacay maxamed xasan isagana dagaalka ayaa lagu dhaawacay jeele cabdule isagana dagaalka ayaa lagu dhaawacay dagaaladii maanta ka dhacay beere yabaal waxay imaanayaan xilli laba maalin ka hor dagaalo sidaanoo kale ay ka dhaceen deegaankaasi oo lagu dilay in ka badan siddeed iyo labaatan murtadiin ah laguna dhaawacay konton ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta oo isugu jiray saraakiil iyo maleeshiyaad marka waa markii labaad oo murtadiinta si weyn loogu xasuuqo duulaanka ay ku soo qaadeen deegaanka beere yabaal halkaasina jab xoogan uu ka soo gaaray waxaana dagaalkii galabta iyo kii maalin dhoweyd dhacaba uu imaanayaa xilli murtadiinta maalmihii lasoo dhaafay ay wadeen guluf dagaal oo ka dhan ah mujaahidiinta ku sugan qayba ka mid a hiiraan aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ismaaciil salaad oo inooga warramayey xaaladihii ugu dambeeyey ee bariga wilaayada hiiraan gaar ahaan duleedka magaalada buulo burde iyo dagaaladii cadowga lagu jebiyey barnaamijka faafreebka wararka aad dhegeysanaysaan dhegeystayaal qaybihiisii hore ayaynu weli ku guda jirnaaye markan waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii hadalheynta oo aalaaba aad oga barateen inaydu ku dhegaysataan barnaamijka faafreebka wararka waxaa mar waliba inoo soo jeediya inoona soo diyaariya walaalkeen maahir maxamed xaye maahir caawa iyo ciwaanada aad inoo hayso waad mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa murtad cabdulaahi cabdi aadan oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee maamulka riddada ee degmada beled xaawo oo dhowaan ku dhaawacmay qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmadaasi ayaa u dhintay dhaawacii soo gaaray sidoo kale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ku gubeen gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka ridada bankarafta kaasi oo ka dhacay gudaha deegaanka masagawaay qaraxaasi waxaa ku dhintay laba askari oo murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay shan kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda fiinland oo shuruudo adag ku xirtay dib u soo celinta lacagihii ay siin jirtay xukuumadda muqdisho xukuumadda fadhigeedu yahay muqdisho ayaa wajahaysa dhaqaale xumo baahsan kadib markii ay dowladaha shisheeye ee maalgeliya ka jarteen lacagihii ay ku maalgelin jireen xukuumadda fiinland ayaa mar kale sheegtay inaysan dib u soo celin doonin dhaqaalihii ay ka jaratay xukuumadda muqdisho iyadoo soo bandhigtay shuruudo dhowr ah oo ay arrinkaasi ku xirtay aliina oo ah wasiiradda arrimaha dibadda fiinland ayaa warbaahinta u sheegtay in xukuumaddeeda aysan fasixi doonin lacagaha ay ka hakisay xukuumadda muqdisho fiinland marnaba dib uma soo celinayso lacagihii ay soomaaliya ku siin jirtay iskaashiga amniga iyo la dagaalanka argagixisada ilaa ay maamulayaasha federaaliga ka ogolaanayaan dib u soo celinta qaxootiga soomaalida ay tiri aliina shuruudaha ay fiinland ku xirtay sii wadidda taageerada xukuumadda muqdisho waxaa ka mid ah in ay aqbasho in boqolaal ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee waddankaasi dib loogu soo celiyo dalka warar horey u soo baxay ayaa sheegayey in xukuumadda xasan gurgurte ay qaar ka mid ah dowladaha qaaradda yurub la soo gashay heshiis dhigaya in soomaali badan loo soo tarxiilo soomaaliya taa beddelkeedna ay ku beddelato lacago malaayiin dollar ah maamulka trump ayaa isbuucii lasoo dhaafay ku dhawaaqay in uu jaray lacagihii uu siin jiray dalal ay soomaaliya ku jirto miisaaniyadda xukuumadda muqdisho toddobaatan iyo kow boqolkiiba waxaa bixiya dowladda shisheeye waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa nusratul islaam oo askar ku dishay burkina faso iyo mucaskar cusub oo lasoo xiray ciidamo ka tirsan mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam wal muslimiin ee ka jihaada galbeedka afrika ayaa weerar culus ku qaaday saldhig ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan murtadiinta burkina faso weerarka ayaa si gaar ah uga dhacay deegaan lagu magacaabo sono oo ka tirsan gobolka didogo waxayna halkaasi ciidamada mujaahidiintu ku dileen ugu yaraan toban askari oo ka tirsanaa murtadiinta burkiniyiinta sagaal qori oo e k afartan iyo toddoba ah ay sidoo kale soo khaniimaysteen mujaahidiintu waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu subaxnimadii hore ee maanta si buuxda ula wareegeen gacankuhaynta dhowr bara kontarool oo ciidamo ka tirsan reedyada burkina faso ay ku lahaayeen tuulada jibu oo ka tirsan soom dhanka kale mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam wal muslimiin ayaa soo bandhigay sawirada mucaskar cusub oo ay ka qalin jebiyeen ciidamo ka tirsan jamaacada mucaskarkan ayaana loogu magacdaray alfaatix daariq ibnu siyaad raxmatullaahi calayhi waxay sidoo kale mu'asasada zallaaqa oo ah garabka warbaahineed ee jamaacadda nusratul islaam baahisay sawirada xamlo dacawi ah oo rag ka tirsan mujaahidiintu ka wadaan deegaano ka tirsan mandiqada aribanda jamaacadda nusratul islaam wal muslimiin waxay bilihii u dambeeyey samaysay horumaro milatari iyo kuwa dacawi ah waxayna ciidamada mujaahidiintu la wareegeen oo gacanta ku dhigeen magaalooyin iyo deegaano ka tirsan maali oo ay ka mid tahay magaalada leeri halka ay albaabada u taagan yihiin kuwo kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda itoobiya oo ku raad joogta madaxweynihii hore ee maamulka oromiya abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa uu dadaal ugu jiraa sidii uu gacanta ugu soo dhigi lahaa madaxweynihii hore ee maamulka oromiya lema magarasa hogaamiyahan hore ee uu abiy axmed qorsheynayo in uu soo xiro ayaa lagu eedeeyey in uu abaabulayo shirqoollo ka dhana xukuumadda adis ababa eedeyntan waxaa ku weheliya jowhar maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee itoobiya kuwaasi oo lagu eedeeyey abaabulka gacdoonno ka dhana abiy axmed oo ka dhaca gobolka oromiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana ka mid ah taqriir ee wakaaladdu ka diyaarisay howlgallo ee labadii maalin ee lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayada hiiraan kuwaas oo lagu dilay sidoo kalena lagu dhaawacay in ka badan toddobaatan askar iyo saraakiil murtadiin ah waxay sidoo kale wakaaladdu daawacday warbixin ku saabsan ciidamada etoobiya oo labaatan qof oo shacab ah ku dilay deegaano ka tirsan ismaamulka amara xubintiina waa inaga intaa caawa cabdulqaadir العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي
qaybihii dhexe ee barnaamijkeenna faafreebka wararka ayaannu isla soo gaaraynaa dhegaystayaal markanna aanu eegno dhegaystayaal magaalada khaza iyo dhulalka walaalayn reer falastiin oo maanta mar kale maxaabiis isweydaarsi uu ka dhacay iyo sidoo kale gaalkii gubay musxafka qur'aanka kariimka oo qoorta laga jaray xilli uu si toos ah ugu jiray baraha bulshada iyo dowladdiisa oo war ka soo saartay halaaga gaaray gaalkaas umuurahaas waxaynu ka wareysanaynaa walaalkeen faysal mahad oo iminka garabkayga fadhiya faysalow ku soo dhowow adigoo inoo eegaya wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan umuurahaasi bismillaahi raxmaan araxiim waad mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir maxamed rabbaani wararka ka imanaya dhulka barakaysan ee filistiin ee waa warar muujinaya farxad iyo nasri ha yeeshee rabbaani intaan wararkaasi kuu soo gudbin insha allahu tacaala waxaan wax yar ka sheegi doonnaa ee dilkii loo geystay gaalkii kitaabada gubi jiray ee dalka swiden booliska swiden ayaa maanta oo khamiis ahayd ku dhawaaqay in la dilay nin qaxooti ku ahaa dalkaasi oo asal ahaan u dhashay ciraaq oo lagu magacaabi jiray silwan momika kaas oo toogasho lagu dilay kadib laba sano oo qur'aanka kariimka ah uu ku gubayey si isdabajoog ah dalkaasi swiden arrintaasna waxay kicisay caro xooggan oo ka dhalatay dunida muslimka ah booliska hay-adaha garsoorka iyo warbaahinta maxalliga ah ee swiden ayaa xaqiijiyey in momika oo soddon iyo siddeed jir ah xalay lagu dilay rasaas xilli uu ku sugnaa gurigiisa oo ku yaalla meel u dhow caasimadda stockholm sida uu sheegay rabaaniyow telefishinka swiden oo soo xiganaya ilo booliis momika waxaa lagu toogtay gudaha guri ku yaalla deegaan qiyaastii soddon iyo shan kilomitir dhanka koonfur kaga beegan stockholm warbaahinta swiden ayaa sidoo kale sheegtay in gaalkan uu toogashada la kulmay xilli uu si toosa muuqaal ugu baahinayay barta tigtoga oo si toos ayuu life ugu jiray xilliga xabadda lagu dhufanayay fideow ay heshay wakaaladda wararka ee rayters ayaa muujinaya rabaaniyow booliska oo gacanta ku haya taleefanka gaalka bakhtiyey iyaga oo joojinaya ama ka baxaya sidii tooska ahayd ee uu ku bixinayay baraha bulshada booliiska swiden waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen ilaa shan qof oo looga shakisan yahay dilka ee gaalkii kitaabada gubi jiray sidoo kalena xadgudubyada kale ee u geysan jiray musxafka kariimka ah dhinaca kale rabaaniyow markaan ka gudubno malcuunkaasi kitaabada gubi jiray ee xaqiisa la marsiiyey dhanka filistiin waxaa iska soo dabadhacaya akhbaarta farxadda leh ee ku aadan sida loo ihaanaysanayo sahayanada maanta mar kale waxaa dhacday maxaabiis iswadaarsi qaybtii saddexaad taasoo qayb ka ah marxaladda koowaad ee heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis isdhaafsiga kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ayaa maanta sii daayey saddex yahuud ah oo laba ka mida ay dumar yihiin waana markii ugu horraysay oo kooxaha muqaawamadu maanta ay sii daayaan maxbuus nin ah oo yahuudi ah dhammaan sidaad og tahay maxaabiistii hore loo sii daayey waxay ahaayeen dumar kuwaasoo isugu jiray kuwo ciidan ahaa iyo kuwo shacab ah waxaa xiisaha leh ee indhaha caalamka soo jiitay rabaaniyow maanta waxay ahaayeen sida ay reer filistiin fagaaraha ugu soo diyaargaroobeen iyo kooxaha wax iska caabinta dhoolotuska cajiibka ah ee ay fagaaraha ku muujiyeen waxaa intaa ka sii daran ee in qaar ka mid ah maxaabiistii maanta la sii daayey oo kooxaha muqaawamadu ay u doorteen inay ku wareejiyaan hay-adda saliibo axmarka afaafka hore guriga hogaamiyihii muqaawamada ee yaxya sinwaar taasi waxay diraysay fariin bahdilaad ku ah nidaamka dhiigyacabka ah yahuudda dhammaan mareegaha internetka iyo baraha bulshada ay ku wada xidhiirto ayaa lagu faafiyey sawirada iyo muuqaalada dhoolatuskii reer filistiin ay maanta wacdaraha ku muujiyeen taasoo niyadjab iyo moral dilaac ku ahayd yahuudda iyo xulafadooda haddaba waxaa isweydiin mudan ee rabbaani maxaa badiil u ahaa saddexda yuhuudda ah ee maanta la sii daayey iyo shanta ruux ee kale ee u dhashay tailan rabaani ow dhanka yuhuudda maanta waxay sii daayeen boqol iyo toban ruux oo maxaabiis filistiiniyiin ah oo qaarkood ku xukunaa xabsi daa'in cimrigaha kufurta ah liiska maxaabiista filistiiniyiinta ee maanta oo khamiis ahayd la sii daayey waxaa ku jiray soddon iyo laba qof oo ku xukunaa xabsi daa'in iyo afartan iyo siddeed qof oo ku xukunaa xukunno culculus iyo soddon carruur ah oo da'doodu ay aad u yarayd lixdan iyo lix ka mid ah maxaabiistaasi la sii daayey waxaa loo wareejiyey dhanka daanta galbeed kuwaasoo ay ku jiraan ninka lagu magacaabo zakariya zakaria zubeydi mid ka mid ah lixdii maxbuus ee ka baxsaday xabsiga ee jilbuuc iyagoo isticmaalayay godadkii dhulka hoostiisa ay ka qodeen ee loogu magacdaray markii dambe godkii xorriyadda sidoo kale afar iyo toban maxbuus oo u dhashay magaalada qudus ayaa iyaguna deegaanadooda kusii wajahan halka sagaal maxbuus oo kalena ee loo soo wareejiya dhanka eh, marinka khaza waxaa kaloo jira rabani ilaa labaatan maxbuus oo qaarkood xukun daa'in uu ku dhacay eh, sidoo kalena laga masaafuriyey eh, gudaha dalka filistiin oo dibadda loo masaafuriyey waa qayb ka mid ah heshiiska waxaana loo qaaday dhanka iyo dalka masar waa tahay faysalow een, haddaba warbaahinta yuhuudda maxay maanta ka yidhaahdeen ee, maxabis isweedaarsigii ee, ka dhacay een, fagaaraha weyn ee filistiin waa maasantahay rabani warbaahinta yuhuudda ayaa si adag uga falceliyey muuqaalada muujinaya sida loo wareejiyey askartii yahuudda oo ay ka mid ahayd ee, haweeneyda lagu magacaabo arbiil yahuud oo ka mid ahayd kuwa ugu caansan ee lagu hayay khaza warbaahinta yahuudda ayaa dhacdadan ku tilmaantay mid bahdil ah wargeyska lagu magacaabo macaarif ee ka soo baxa deegaanada yahuudda xoogga ku haysato ayaa sheegay in wareejinta ee maxaabiistii ay lahayd macne qoto dheer ee gaarigii waday maxaabiista yahuudda ayaa la sheegay in muddo ku dhow afartan daqiiqo uu sugayey in uu maro afaafka hore ee guriga yaxya sinwaar kaas oo ay yuhuudda dishay isagoo doonayay in gumaysiga uu ka dulqaado dadkiisa Ee, rabanigo wargeysku wuxuu intaa ku daray in la ogaa in maxaabiistaasi si toosa loogu wareejin karay baabuurta muqaawamada kuna wareejin karay gaadiidkii ay wateen hay-adda saliibul axmarka ee maxaabiis isdhaafsiga ka shaqaynaya balse ee, muqaawamada si kas ah ayay sheegeen inay dib ugu dhigtay si ay uga aargudato dib u dhigistii yuhuudda ay ku samaysay in qaxootiga waqooyiga khaza loo oggolaado inay dib ugu laabtaan Ee, muqaawamada ayaa sidoo kale si ula kac ah u amartay in maxaabiista yahuudda ay cagahooda ku maraan guriga sinwaar taasoo loo arkay ee, in israa'iil lagu bahdilayo si la mid ah sida qaxootiga waqooyiga khaza loogu qasbay inay lugeeyaan iyagoo maraya waddada alrashiid sawirada laga soo qaaday ee goobta ayaa muujinayey in barger ee laga soo saaray burburka guri ay diyaaradaha yahuudda duqaysay oo ku yaalay xeryaha qaxootiga jabaaliya dad badan oo reer khaza ah ayaa isugu soo baxay goobta iyagoo ku dhawaaqayay halkudhigyo dhiirigelin ah iyo ammaan ay ammaanayeen hogaamiyahoodii sinwaar muuqaalada ayaa sidoo kale muujinayay dagaalyahanada ee filistiiniyiinta oo xiran qalabka militariga ee yuhuudda ay ka furteen iyagoo gacanta ku hayay qoryaha nooca taafoorka kuwaas oo ay qabsadeen intii uu socday dagaalkii loogu magacdaray duufaanta alaqsa goobta waxaa sidoo kale lagu arki karay calanka filistiin oo laga taagay fagaaraha iyo boorar waaweyn oo ay ku qornaayeen magacyada cutubyada militari ee yuhuudda ee guuldarada weyn kala kulmay sida guutada lagu magacaabo nahal kafir gifati iyo sidoo kale guutada lagu magacaabo afar boqol iyo kow kuwaas oo khasaarooyin culus lagu gaarsiiyey dagaalkii ka dhacay waqooyiga magaalada khaza aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkan faysal mahad oo inoo soo koobayey xaaladihii ugu dambeeyey ee waddankaasi falastiin aad buu u mahadsan yahay walaalkan faysal mahad ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayey xaaladihii ugu dambeeyey ee khaza iyo maanta maxaabiis isweedaarsigii halkaas ka dhacay
جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dambe ee barnaamijkeena faafreebka wararka ayaanu isla soo gaaraynaa maalmahan waxaa degmooyinka jubbada hoose ka socday gurmad caafimadeed oo ay si wada jir ah u wadeen dhakhaatiir iyo howlwadeenno ka socday maktabka caafimaadka ee xarakada shabaab almujaahidiin kuwaas oo baaritaanno iyo qalliinno kala duwan u sameeyey bulshada ku dhaqan qayba ka mida gobolka jubbada hoose haddaba idaacadda islaamiga al'andalus ayaa goobjoog ahayd halkii howshaas ee ka socotay walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayaa waxa uu wareystay qaar ka mid a dadkii qalliinada iyo daawooyinka lacag la'aanta ah ee loo sameeyey aniga waxa aan ku dhashay degmada jamaam baaritaana la marsiyey raaja la saaray bural dhabarka iyo garabka igu tiilay Een, hase ahaatee wixii xa- magaalooyinka oo laga dooni lahay waxaa laisku keenay xaafidaha oo degmada jamaam alxamdulilah burada sii sii foodaa ligu saaray oo daqiiqa gudaheeda ah haddana caafimaadkayga waa nadiif qaliina ligu sameeyey maga- magaceyn waxaa la yidhahdaa maxamed bishaar degmada jamaa ku dhashay Een, afartan iyo laba jir baan ahay hadda ay taxdareen la-aan ah caafimaadkii okay waay maxamed bashaar waxaad ii sheegtay in aad jirto da-da afartan iyo laba sano degmada jamaam aad ku dhalatay bar xanuunkan ama buradan goormaad isku aragtay afar sano ka hore isku arkay alxamdulilah xaala hurdada hadda hurd- hurdadii taas si si si ka fiican oo hurday aad baa u wanaagsanhay Eh, degmada jamaama maalmaha waxaa jooga dhakhaatiir iyo howlwadeyno ka socda maktabka caafimaadka ee xarakada oo dadka loo soo diray bal dareenka dadka iyo qaabka loo daaweynayo ka waran dadka aad iyo aad toban iyo dhowr tuulo oo lasoo maray dadka burada wax kasta laga soo qalay wanaag mahane wax kale ma sheegayaan meel oo la aadaya mal dadkiin waa lagu filnaadayo daawada waa la gaarsiiyey kii bura ay ku taalo iyo kii xanuunsan dhammaan dadka waxaa waaye wax hadda caasimada muqdisho iyo kismaayo iyo nairobi iyo meel kasto damac male waxaa waaye nin kasta gurihiisa lagu daaweyey alxamdulilah mujaahidiintana kheer allah ka dhigo
Eh, dareenka reer jamaama ka waran mar haddii dhakhaatiir ay timid ee baaritaanka lacag la-aan uu yahay daawadii lacag la-aan ay tahay dareenkiina waa sidee aad iyo aad aad iyo aad hadda ambulanssida lacag la-aan waay waa da- waa la daaweeyaa xaafadda gaar lagu soo qaadaa gaaraa lagu geeyaa aad iyo aad waa magaaladan waa mujaahidiinta waxaa waaye kheer laa siiyo aad wanaag far badanaa ka muujahan haddii la israada Eh, maamulkii howshan uu istaagay ee dadka in loo gurmada dhexda u xirtay maxaa dhihi leedan haddii aad tihiin reer jamaame
dhammaantooda ilaahay subxaana watacaala ana jannaatulfirdows ana ilaahaas noogu kulmiyo oyakana kuwii oo oo weligooda jiraadaan ilaahay ana iska dhigo aa u baryana ilaahay subxaana watacaala daawada qaa- aa- aa qaatay ilaahay caafimaad alla ugu siiyo aamiin insha allah tacaala adna caafimaad taam allah ku siiya aamiin markan waxaa la jooga mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee degmada jamaame assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته soo dhowow meesha aan joogno iyo howsha ka socota bal ka waran إذاعة أندونيس وأن كله وهي وإيشان جونا وإسبتالك محافظة جمامو si fiican adeecadda waan u mahadcelineynaa wax badan oon u oomanaan bay adeecadaha muslimiinta ka hadla- afkooda ku hadlo sidii andunus iyo alfurqaan iyay ka haqabtiraan bacdallaahi waa idiin mahadcelineynaa mahadcelin alla kabacdi isbitaalku dawo lacag la-aan ha ka socoto dawo aad loogu baahnaa oo dadka ay u oomanayeen ay u dhib qabeen baa la keenay ilaahay fadligii waana lacag la-aan oo xarakatu shabaabulmujaahidiin baa keentay gaar ahaan maktabka caafimaadkaa keenay biidnillahi kariim waa lagu diirsaday wax loo baahan yahay bay ahayd dad badan baa lagu daaweeyey lacag la-aanna weeye dawo badan baa la qaatay waxaan weliba rajaynaynaa insha allahu tacaala in mar kale iyo mar kale iyo mar kale noogu- noogula soo celina waa waa- waa- waa- waa rajaynaynaa insha allahu tacaala waa garta ee degmada jamaame iyadoo isbitaalkan lacag la-aanta uu furan yahay haddana in dhaqaatiir iyo howlwadeyno ka socda maktabka caafimaadka lasoo diro oo qarino la sameeyo oo dadka baaritaana loo sameeyo daawo lacag la-aan la siiyo maxay idinkaga dhigan tahay waxay ka dhigan tahay su- alla subxaana wa tacaala nimcada uu ku siiyo haddaad ku shukriso wuu kuu siyaadiyaa haddaad ku kufrsan ilaahay subxaana wa tacaala waa kugu cinqaabaa nimcadii allana siiyey baan ku shukrinay kadibna ilaahay waa noo siyaadiyey dhaqaatiir hor leh niman dhallinyaro ahoo firfircoon oo fiifiican niman dhaga fudud niman si wanaagsan dadka ugu adeegahayo niman shaqadooda u jajaban oo walaalahan oo muslimiin oo wiilashaanadoo yar yar ah oo soo fiican wax u soo bartay baa noo yimid marka waxay ka dhigan tahay barwaaqadii iyo aan ku shukrinay oo ilaahay subxana watacaala uu mid kale noogu daray ugu dambeyn ee ragga maktabka caafimaadka mas-uulka u ah iyo maamulka wilaayada jubbada hoose ee howshan isku xil saaray maxaa leedihin haddii aad tihiin dadka deegaanka guud ahaan horta waan u ducaynaynaa dadka muslimiinta meel kastoo joogaan gaar ahaan waxaan u ducaynaynaa dadka mujaahidiinta ee soomaaliya ka dagaalamahayo khaasatan amiirkeenna abi cubeyda iyo walaayada jubbada hoose amiirkeeda iyo dhammaan maxaafadada waan u ducaynaynaa khaasatan mak- maktabka caafimaadka wax badan buu ummadda u qabtay waxa lagu helayna waa un amniga iyo istiqraarka iyo dadka isku xirnaantiisa asagana waan u ducaynaynaa ilaahay subxaana watacaala intaba ha barakeeyaan leenahay Eh, xataa waxaa dhacay qaliimo qaliimo aan u aadi jirnay meelo fogfog oo sida hadda ama xamar iyo jama yaan helnay oo noogula keenay guryahanagii dad fara badan baa caafimaad helay qalliin baa la helay daaweyn fara badan baa la helay oo lacag la'aan dhammaan macal qalliinka macal daawadana lacag la'aan weeye ilaahay subxaana watacaala islaamka noo xoojiyo ilaahay ha quwiyeeyo ilaahay subxaana watacaala haddii dadka ay isku xirnaadaan oo diintooda ay say ta u qabsadaanna intaa iyo inka badan baa la helayaa waxa noogula daga- noola dagaalamahayo oo noola laynhayo oo noola duqaynayana isku xirnaantaas iyo danaha annaga aan ka tashanayna iyo caafimaadka annagaas iyo diinta annagas aan ku suganay un baa la diidaya annaga maraykanna maana aadin waxna umaana dhimin waxaa noola duqaynaya waa intaas marka in badan baan u mahad celinaynaa bacdallaahi ummadda noo keentay iyo muslimiinta arrintaas maktabka caafimaad gaar ahaan maktabka caafimaadka ilaahay subxaana watacaala hanoo xoojiyaan leenahay laakiin waxaan codsanaynaa anoo ku hadlaya afka odayaasha jaamaamo in mar kale iyo mar kale iyo mar kale ay noo soo celiyaan waan ka codsanaya maxaa yeelay maxaafadada way ballaaran tahay tuulooyin badan bay leedahay inkastoo hadda lafteeda tuulooyin badan ay soo mareen maktabka caafimaadka sidii hadda yiirey leesoomarey iyo turdho iyo honkorre deema dhul aad u tiro badan bay haddaba soo mareen in sha allahu tacaala inta dambena si loo sii wado inaan mar labaad noo soo noqdaanna waa ka codsanayna insha allahu tacaala waa hagaag dhegeystayaal weli howlihii gurmadka ee ka soconaya degmada jamaame iyo warbixinada dadkii bukaanada ahaa ayaan ku guda jirnaa insha allahu tacaala markan waxaa ila jooga mid ka mid a bukaanada ee gurmadka caafimaad loo fidiyay insha allahu tacaala wareysigan ayaan la yeelan doonaa assalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu Ee, marka hore kusoo dhowow idaacadda islaamiga al andalus bal waxaad inooga warantaa degmada jamaame maalmahan wax ka socda aad iyo aad waa ku dhowahay idaacadda andalus beryahan waxaa marti inuu ahaa nala joogay dhakhaatiir ka timid maktabka caafimaadka Ee, marka oo iskugu jirto dhowr qaybood qayb oo kombyuutar ah oo artiso- ah, artiskoobka iyo qaybta kaleeto oo iyadana qalliinka burooyinka iyo baabasiirada iyo fiskolaha marka adeeg aad iyo aad u hufan oo sharaf leh oo ummadda u baahneed baahi weynna jirtay ayaa markaa la qabtay waxaana ugu baaqayaa bahda caafimaadka gaar ahaan maktabka guud ahaan waxaan u hambalyaynayaa oo u bogaadinayaa xarakatu shabaab almujaahidiin dadaalka dheere ee waddo oo gurmadka ummadda gacanna ay ku difaacayso cadowgii gacanna ay ugu adeegayso bulshadii adeegyadii daruuriga ahaa ee loo baahnaa sida caafimaadkii waxbarashadii iyo wixii la mid ahaa marka kanna waa gurmad degdeg ah oo dadka mar walbaba loo qabto waa waxyaabihiina lagu gumaysanayo waayo oo cadowga iyo gaalada mar walba ee samafal ayaan samaynaynaa intay dhahaan ummadda ay ku marana habaabin jireen marka alla waa alla mahadiisa waay boqolkiiba boqol alla ku mahadsan intaa kadib waxaa ku mahadsan xarakatu shabaab almujaahidiin uma waxaa ku mahadsan maktab ee caafimaadka ayaa ku mahadsan gaar ahaan dhakhaatiirtii hawshan u dhabar adeegay oo intaan howla soo qabtay oo hadda jamaama degmo- degmada jamaame oo gobolkii ah iyo dhammaan degmooyinka oo dhan oo idil ayay soo wada mareen baahidii noocaas oo kale ay soo dabooleen anigana waxaa ka mid ahaa bukaanada mid ka mid a bukaanada qaliinka lagu sameeyey oo laga qalay fiskol iyo baabasiiri alxamdulilah insha allah ilaahay waxaan ka baryaynaa in ayagoo mialkooda oo kale ilaahay uu noo badiyo Ee, juhdi noocan oo kaleeta ahna waxaan ku bogaadinaynaa dadkii mas-uuliyaddaas iska lahaa inay mar walba soo celceliyaan baahida ummadda si loo daboolo si aynan ugu baahanin cadowgeeda waa tahay ee, dareenka ay ka waran maadaama ee, xanuun aan la dhibneed in muddo ah adigoo jooga dhulkii wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee fursadan qaliinka lacag la-aanta a heshay iyo daaweyntaba maxaad dareemaysaan
waxaan dareemayaa fursad aqa- aad iyo aad qaali u ah oo ilaahay loogu mahadiyo waxaa waaye shukriga ilaah iska leh kasoo qaadka allah leh ee ilaah subxaana wa tacaala ayaan ugu mahad celinaynaa annagoo wax safar ah iyo wax dhibaato ah iyo wax qariibnimo ah u gelin in guriga annaga naloogu imaado oo gurmad noocaas oo kale naloo sameeyo samafal noocaas naloo sameeyo waa eh, hawshii meesha ugu dambeysay waaya oo dadaaloo la bixiyo marka waa u hambalyaynaynaa waana bogaadinaynaa eh, camalka noocan oo kale in lasoo celceliyo waa camal oo ummadda maanta u baahan waaye baahida ummadda waa ballaaran tahay lama koobi karo laakiin insha allahu waa bogaadinaynaa jazaakum allahu khayra aljaza ayaan leenahay sidoo kale waxaa gurmadkan boogaadiyey salaadiinta jubbada hoose waxaydu ku soo dhowaataan codka suldaan cabdilqani cabdilaahi maxamed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka jubbada hoose Ee, howlihii ayaan ku guda jirnaa iyo barnaamijkeenii ku aadanaa ee, howlaha maktabka caafimaadka xarakada iyo maamulka jubbada hoose ee ka wadaan degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada jubbada hoose markan waxaa ila jooga suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee suldaane kusoo dhowow idaacadda islaamiga al andalus mashruucan ee, caafimaadka ee ka socda ee gobolka adeer jazaaka allah khayra waan dhowahay waan ku dhowahay idaacadda islaamiga al andalus Ee, intaa kadib ee, mashruucan caafimaad ee ka socda ee wilaayada jubba sufla alislaamiya Ee, runtii bilowgiisiiba goobjoog baan aniga ayaan maartay ka ahaa oo markii wilaayooyinka maartay xagar iyo dhoobley iyo afmadow iyo walaalahan maartay fariiqan caafimaadku uu joogay waan la joognay oo shaqadan maaragtay maaragtay la mushaarakaynay arrintaasina arrin aad iyo aad maaragtay looga faa'iidaystay oo dadkii maaragtay muslimiinta ay walaayaadkaas arrin aynan horay u helin ayay heleen maantana alxamdulilah dhinacii kale oo degti kale ee webiga oo maaragtay wilaayada jamaame iyo kamsuumo iyo eriyadan maarata dadkan xeebta tuulooyinkan iyo dhulkan maaragtay wilaayada ay hoos yimaada wilaayada jamaame ayaa hawshaa laga wadaa waa hawl marto runtii faa'iido badan caafimaadkuna dee si guud waxaan ognahay muhiimadda uu leeyahay hadda isbitaalka waxaa ka socdaa hawlo qaliin oo majaanan macnaha lacag la'aan dadkuna maaragtay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin kismaanyo iyo xamar yay waadi jireen qaliinadu ma qofku dee burooyin iyo baabasiiro iyo xanuuno badan baa maa jira wixii o dhan baa laga qalayaa dadka oo lacag la'aan lagaga qalayaa oo lacag la'aan lagu daweynayaa marka waa aad iyo aad mashruuc u wanaagsan oo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay oo dadku ka faa'iidaysteen ilaahay baa ku mahadsan uma xarakada iyo maaratay wilaayadeena jubal islaamiya asufla ayaa ku mahadsan waa tahay suldaan cabdilqani haddii aad tihiin salaadiintii jubbada hoose maxay idinka ka dhigan tahay in dhaqatiir iyo howlwadeeno ka socda bahda caafimaadka si gaara maktabka caafimaadka xarakada iyo maamulka jubbada hoose inta ay soo gaaraan degmooyin ka tirsan wilaayada oo dadka qaliino ay u sameeyaan oo daaweyn lacag la'aan la siiyo odayaasha haddii aad tihin maxay idinka ka dhigan tahay adar waxay nooga dhigan tahay wax maaragtay aad iyo aad maaragtay maaragtay noo farxgeliya oo u wanaagsan maxaa yeelay dadka aan maamulayno hadday xanuunsadaan waan la xanuunsanaynaa iyadoo muslimiintu kala jasada waaxida yihiin ayaa haddana si gaar anaga noo dhibaysa odayaasha dadka xanuunsan oo maaragtay maaragtay aan anagu maaragtay mas-uulka ilaahay nooga dhigay marka waa fursad qaali ay noo tahay waxay nooga dhigan tahayna khayr iyo wanaag xarakadana iyo wilaayaadkana khayr laha siiyo maalinba maaragtay khayr cusub ayay keenayaan maalinba horumar baa imanaya waana maaragtay waa wax laogi caafimaadkuna dee kumaba sii jiro oo qofku maaragtay caafimaad ma noolaanayo jirka bani aadamka waxaan ognahay laba qaybood ka kooban yahay ruux iyo jasad ruuxdu nuuriya waxay ku nooshahay qur-aanka iyo xadiidta iyo khayrka iyo cibaadada ku nooshahay jirkuna maaragtay wuxuu ku nool yahay caafimaad caafimaadka marka waxaa calaaqa lale maaragtay nolosha cuntada iyo maaragtay bey-ada iyo wax badanoo calaaqa lale taas mar kale aan ka hadli doonaaye adiga alaya xaal adeer su-aashan ay weydiisay waa fursad qaali ay noo tahay waxay nooga dhigan tahay khayr iyo wanaag iyo hawshii maaragtay muslimiinta oo wax badan laga qabtay bay nooga dhigan tahay adeer khayr laa ku siiya ka waran suldaana dareenka dadweynaha maadaama guryahooda loogu keenay qaliimo iyo daaweyn lacag la-aan ah allahu akbar allahu akbar waxay la mid tahay waxay say u faraxsan yihiin heshiiska maaragtay israa'iil lagu qasbay ee maaragtay alqazo kale ayay ka dhigan tahay dadku say u farxayaan ee u sheekay u qoslayaan ee u ducaynayaan wax la heli kara ma aha macnaha xanuunka waad og tahay oo qofka jirhkiisii baa xanuunsanaya qofku ma seexanayo ma qofku ma hurdayo waxba ma qabsan karo ma cibaadaysan karo wax uu qabsan kara male markuu qofku xanuunsan yahay marka gurigoodi iyagoo jooga baabuur raacin maaragtay safar gelin marti noqonin dhaqaala uruursanin baa gurigoodii loogu yimid ilaahay ugu keenay marka waa wax ilaahay in loogu mahadiyo uma xarakatu shabaab almujaahidiin iyo wilaayadeena juba sufla ee iyadu mubaasharka waa loogu mahadnaqo iyo maaragtay tiimka caafimaad iyo dhakhaatiirta iyo maaragtay dadka shaqada wada waa wax loogu mahadno ajirka iyo ducadoodana waa la helayaa nasri deg degana in lagu helo arrinta ayaan rajaynaynaa adeer maaragtay khayr allah ku siiya ugu dambeyn maxaa leedihiin raggan u istaagay in dadka muslimiinta gurmadkan lala soo gaaro waxaan leenahay jazaakum allah khayra ilaahay ha idinka ajirsiiyo raggiina fariiqan u taagan maaragtay gurmadka deg dega ee muslimiintaas dee muslimiintu gaar ahaan mujaahidiintu qof walba fakri baa loo diray oo qaybbuu ku aadan yahay oo maaragtay muslimiinta oo arrimahooda kaga aadan yahay marka waxaan leenahay shaqadiinna maaragtay sii labalaaba sii kordhiya ku sabra ajir badan baad ka helaysaan qofka muslimka ah maaragtay waa kii xadiidku ahaa nabiga calayhi salaam qofkii muslim qof muslima kurba ka siiba maalinka yom qiyaamaha ayaa kurbooyinka adag laga siibaya isagana marka qofka xanuunsan ee maaragtay la daweeyey dee kurbaa laga siibay xanuun baa sabab loogu noqday ilaahay ka qaado marka tiimka waxaan leenahay shaqadiinna wada allah idin barakeeyo muslimiintana maaragtay u faa'iideeya khayr iyo barakana allah idin siiyo adeer aad buu mahadsan yahay suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo u waramayay warbaahinta islaamiga al'andalus ugu dambayntiina ku soo dhowaada mid ka mida dhakhaatiirta shaqada gurmudka waday oo ka warbixiyey howlihii ay soo qabteen iyo tirada bukaanada ee ay qaabileen bismillaah magacayga waa doctor maxamed annaga waxaan usoo baxnay daryeel bulsho oo kambayn ka kooban seven members ama todoba qof ka kooban oo isugu jiro dhaqaatiir waxqalaysa dhaqaatiir maaragtay cudurada guud iyo sheybaariste maaragtay iyo farmashiste daroowalkiisii daaci intaaba isla socono marka waxaan usoo baxnay kambeyn oo lagu daryeelayo bulshada oo soomaaliyeed oo dhibaataysan oo baahi caafimadeedna haysata aanan heli karin tabar iyo maaragtaayo wax isku daaweeyaan aanan heli karin awood u lahayn inay soo aadaan meelaha maaragtaayo ee caafimaadka goobaha laga helo qolooyinkaasa usoo baxnay gaar ahaan jubbada hoose weliba haddana gaar ahaan labo balees two baleesis oo ama labo meelood jamaama iyo kamsuume iyo tuulooyinka hoos yimaada qaar ka mid ah aan taargetkeen u ahaa iyadoo loo fiiriyey meelaha maaragtayo muhiimadda ay baahida weyn ay ka jirto inkastoo baahida ay badan tahay haddana meelaha baahida ay ka jirto aan isku daynay lagu soo beesgarayay kambeynka waa lasoo indhindheeyey qaabkaasa horta kusoo baxnay saan kuu sheegay ama saan idin sheegay waxaan usoo baxnay jubbada hoose gaar ahaan jamaama waxaana ka bilownay marka koowaad jamaaman kusoo degnay laakiin ma aanan ka howlgalin waa ka gudubnay tuulooyinka hoos tagaan aadnay sida nafta aquur oo kale meeshaas waxaan kula kulanay bukaano aada u fara badan ilaa iyo boqol konton bukaan oo kale aan kusoo qaabilnay isugu jiro xanuunada guud cudurada guud daad ma aragtaa waxaad arkaysaa waxyaala layaabka leh qaf waxaa ku imaanaya bukaan markaad cabirtid bibigiisii uu sii marayo sistolic diastoligiisii laba boqol iyo konton saddex boqol usii socda kaa hoosena boqol iyo wamaazaada sii marayo waa emergency waa xaalad deg deg ah uusan ka warqabin waa iska socdaa un qof waxaa lagu keenayaa tabaalaysan garbaha lasoo hayo dad waxaan soo booqanay maaragta waxyaalo yaryarooti la daalaadhacayo oo maaragtayo xanuuno yaryaroo fudud la daaweyn karo oo fudud ay daalaadhacayaan xanuun adaaweyn waxaa ka mid ah kuwa basic la yaqaano tusaale ahaan waa infectionis ayadar ha ku dhaco xamiitad ha ku dhaco altrasawna wadana ha ku ogaano ha ku dhaco maaragtayo waxyaalaha basic beerka ha ku dhaco ama bankriyaaska ama maaragtayo keliyaha ama kaadiheesta ama intaasoo dhan iyo weliba gaar ahaan dumarka xanuunada ku dhaco oo ah infectioniska ku dhaco riximka ku dhaco tusaale ahaan b i d loo yaqaano belfic infirmary disease wax loo yaqaano ama maaragta waxyaalaha sistiga kasoo baxo ama barooyinka yar biyuud kasoo baxo gabdhaha caqabad ku ah ama ha ahaado maaragtayo gabdhaha uureyda ah oo maanta waxaad arkaysaa gabar uurey waxaa ku imaanayso bibigeeda uu dhacsan yahay oo ama waxaa ku imaanaysa gabar bibigeeda ama baresharkeeda aada u ukacsan yahay iska bararsan iska jiifto anemic e aanan haysanin wax lasku lagu daaweyn aan la haynin meel la geen aanan la haynin tusaale ahaan waxaa ka mid ah naftaaquur waxaan kula soo kulmay bukaan oo mataanana sida oo maanta macnaha hataa kicitaanka dhibayo markaad h b-ga cabirtay four iyo five sii marayo b b-geedan uu sii garaacayo maaragtayo emergency uu sii joogo bukaanada oo kalean la kulanay waxaan siinay injectionis oo maaragtayo hebertention ah anti hebertention ah marka b b-geeda la tacaal meeshaas anaga ma hayno maanta haddii inaan balaa transfusion inaan sameyno laakiin waxyaalaha basic aan soo qabanay kuwa oo kalea ka mid aan la kulannay naftaha quur aan ka bilownay horta kambeynka ilaa iyo boqol iyo afartan bukaano oo kalean qaabkaas kusoo qaabilnay waayeelo dumar ilmo intaa oo dhan isku jiro bulshadeeda inteeda nooc isku jirto waan ka soo baxnay naftaa quur laba maalinaan soo joognay waa anagoo wadano oo dadka maaragtay waxyaalaha basic u wadna daawada waa lacag la-aan khayr allaha siiyo oo maaragtayo maanta mas-uuliyiinta ku deeqay ama dowladda islaamta ku deeqday naftaa quur intaasaan kula soo kulannay waa kasoo tagnay waxaan soo marnay acdaad galeed ay u yaqaaniin labadaa tuul isku jirto oo maaragta ayadana waxaan kula soo kulnay ilaa iyo boqol bukaano oo kale meeshaas sidaas si lamid ah uu soo daaweyn ayagana waxaa kaloo aan ku xijinay honqor honqor waxyaala aan kala soo kulna waxaa ka mid ah even xataa burooyin aan kusoo sameynay oo qaliino ee meeshaasi aan ku galnay waan kasoo baxay nafta aquur ilaa iyo boqol iyo labaatan oo kale bukaan aan kusoo qaabilnay bangeeni aan kusoo xijinay waa tuulo aada u weyn jamaaman aada ugu dhow ayadana sidoo kale xataa weli gabar oo finger ama macnaha fartioo la tacaalan oo ka mid ah waxyaala aan soo sameynay finger amputation waxyaalo badan oo dad oo maaragtayo coronic disease sida aan kusoo sheegay daalaa dhacay aan soo daaweynay waan kasoo tagnay bangeeni waxaa kaloo maaragtayo aan ku xijinay meesha loo yaqaano maaragtayo bandar jadiid waa meel iska yar ayada ma aanan kusoo habsaamin hal maalinaan soo joognay ayada ayado intaa iyo boqol oo kale aan kula soo kulnay qafood waxaa kaloo aan aan maaragtayo ee, soo marnay tuulo loo yaqaano yiiley oo ho- ayadana tuulooyin kale daarusalaam hoos imaanayso sidoo kale maaragtayo ee, ee, tuulo kaleo janaal ja ay dhahayaan sidoo kale turdho dadkaasoo dhan meeshay degnaayeen meeshay noogu imaadeen ayagana meeshaan ku daaweynay ilaa saddex boqol qof oo kale way gaarayeen gaar ahaan dadkaa meesha aan kula soo kulannay sidaasi lamid e yiilay waxyaalaha ugu yaab badnaa aan soo sameyn waxaa ka mid ahaa burooyin oo complication ahaa mar la sameeyey haddana mar labaad lagu celiyey oo tusaale ahaan meelaha ay kasoo waxaa ka mid ahaa jiig sida daankii oo kale kasoo baxday buro aada u weynoo qiyaas ahaan nus kiilo oo kale ah haddana waa kasoo tagnay ilaa markii dambe saan u wadnay waxaan imaanay aan kusoo hoorsanay hadda jamaama iminka aan kula hadlayo waxaan joogaa jamaaman joognaa kambeynkii jamaama maanta asagana shan maalmoodan joognay maantan gebagabeynay waxyaala aada ay ugu baahi qabaan waxaa ka mid ah qaliinadii waa in badana la sameeyey qaliino badana lagu fuliyey burooyin ka mid ay- ay ay tahay fistula ay ka mid tahay oo anal fistula ay ka mid tahay bilis ama hemorrhoids ay ka mid tahay liboma waxaasna waa lagu sameeyey vericosila even hataa la sameeyey jamaamo intan qaabilna qiyaas ahaan boqoli konton way la eg yihiin boqoli konton qof shan كسرى انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا انشر الدين ضياء وانثر waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanna barnaamijkeennii faafreebka wararka oo caawa qodobo kala duwan idinku maqasheen halkaas ha inoo joogo tan iyo kulantideenna dambe barnaamijkan oo kale ah intaannu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى